iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay deegaanada maamulka puntland ay ka arrimiso ay u muuqdeen kuwa xaaladooda amni ay soo hagaagayso ayaa maanta barqanimadii waxaa duleedka magaalada boosaaso ka dhacay qarax ay waxyeelo kasoo gaartay sarkaal ka tirsan waaxda miina baarista ee ciidanka puntland allaha u naxariistee sarkaalka ayaa ku geeriyooday ayaa u geeriyooday qaraxa lala beegsaday waxaana magaciisa lagu soo gaabiyey oo keliya kaba yare al-shabaab iyo daacish ayay dagaal xoogan waxaa kula jirtaa dowladda amba dowlad goboleedka puntland waxaana jirta inkastoo aysan jirin qaraxii maanta ka dhacay dugeedka magaalada boosaaso cid sheegatay waxaana sidoo kale ma jirto warar ay maamulka puntland ay soo saareen ay kaga hadlayaan arintan maanta lagu dilay sarkaal ka tirsan waaxda miinabaarista ee puntland kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyey kabayare